agaasimaha guud ee wasaaradda walbarashada maamulka somalilan iyo magaalada burco si rasmeen ka daafuray ruqsadsiyowka macalimiinta kaasoo in ku badan iyo sagaal macalin la kasay ruqsadda macalimiinta waana ah macalimiin wal ku dhigi doonta iskuulada ka yalan gobolka togdheer ankoreen gudoomiya walbarashada maamulka somalilan ee gobolka togdheer ayaa ku hadalay muhiimada daafurka mudane agaasime halkan waxaa fadhiya oo aynu saaka doonayna inaan daafurno saddex boqol iyo sagaal iyo labaatan macallin oo ruqsadda qaatay liisanka mihnadda macnaheedu waxa weeye waa mihnadle waxbarasho liisanka haddaad maqashay waa mihnadle waxbarasho mudane agaasime waxaanu kugu soo dhoweynaynaa gobolka waxaanu kugu soo dhoweynaynaa degmada si daafuran inaad loo daafurto dhanka kale agaasimaha guud ee wasaaradda walbarashada somalilan cabdirasaaq jaamac nuur ayaa ku hadlay qorshuhu in museyiku anfaca doono guud ahaanba macalimiinta gobolka sidii la sheegay dhowaanahan magaca macalin wuu yaro baahay macallin waxaad moodaa inuu yaro noqday timir xabaal taalla laakiin laga bilaabo marka aynu imminka liisanmada qaybinno waxaa jiraysa xirfad macallinnimo oo aqoonsi gaara leh ujeeddada ugu weynaynu ka leenahayna waa taa in xirfadaha la kala sooco maanta waxay la mid tahay muddo dhowayd ka hor muddo aad u dhowayd waxaa la bixiyey darajooyinka ciidanka ciidammadu may kala dhahan jirin dable iyo janan maalintaasaa la kala aqoonsaday qof waliba xirfadda ciidannimo halka uu kaga jiro sidii oo kale maanta waxaynu isu aqoonsanaynaa xirfadda macallinnimo gebi ahaanba in cid gaaray leedahay ciddaasu ay aqoonsi u haysato ay liisan u haysato dhakhtarku sida la sheegay dee liisan buu leeyahay qof kastaa dhakhtar iskama sheegan karo dhakhtarkan waxaa lagu aqoonsadaa calaamadda ah liisan ma leeyahay mise ma laha registerid ma yahay mise ma aha macallinkuna weligiiba sidaasuu ahaa maanta aad iyo aad bay farxad iigu tahay gobolka koowaad ee xaddi intaa leeg oo macallini maanta ay diyaar tahay inay liisanka qaataan waxay u eg tahay oo i muuqataa inuu ahaa gobol markii horeba diyaara ka dambeyntii aanu ku mid ee macalimiinta gobolka iyo hadhowaayeen ruqsad siowka macalimiinta
anigoo ku hadlaya magaca maamulayaasha iyo macallimiinta gobolka fursaddan maanta saddexda boqol iyo siyaadada macallin lagu siinayo oo liisankii waxbarashada agaasimaha guud iyo wasaaradda waxbarashada heerarkeeda kala duwan heer qaran iyo heer gobolba weye ruqsadanu waa ruqso waxa weeye aynu ku kala sooci karno waxa weeye ama aynu mudnaanta ku kala siin karno macallimiintooda runtii maanta waa maalin taariikhi ah oo ku suntan guulaha istabajooga ee gobolkeennu ka soo hoyo goobaha waxbarashada maanta waxaynu u fadhinnaa madal aad u qiimo badan oo aynu ku daafurayno inaynu waxa weeyaan macallimiinteenna iyo barayaasheenna guud ahaan aynu siino rugsadda waxbarashada oo ah mihnadda xirfadnimada ogolaanshaha in waxa weyaan macallinkaasu yahay baro wax weeyaan heer qarana
runtii aad iyo aad bay farxad noogu tahay anigoo ku hadlaya afka dugsiga kandhalay munaasibadan qiimaha badan ee lagu guddoonsiinayo macallimiinta liisamada waxaan aad ugu farxsanahay in rusqadda macallimada ah noo hirgashay inaanu qaadano taasoo caddayn noo ah inaanu macallimiin nahanay maad aragtay khibradda ama mihnadda macallimada leh